dowladda dhexe ee national government ayaa loon ka qaaday dowladda jiniska oo lagu maalgelinaya mandera technical training institute dowladda county waxaan maalgelin ku suubiyay ilaa laba boqol iyo siddeetan milyan waxaan dhisnay domitriyaasha meesha ay qaybta jiifka oo gabdhaha iyo wiilasha workshopyaal aan dhisnay oo weynan badan oo laba ah ilaa toddoba toddoba ay ku baxaysa toddobaatan milyan iyo ka badan biigilin aan ku suubinay oo webiga laga soo qabanaya saddex kilometer ilaa collegeka intaas waxaan u yeeraynaa waxaan rabnaa dhalinyarada inay farsamo hesha si ay isku maalgeliyeen naftooda ay ku shaqaystaan malaayiintan lacagteed iminka aad ka hadlayso dadka gobolkan saan la soconno adeegyada farsamada gacanta iyo tasiilaadkan iminka dunidu ay ku horumartay aada uma jeclo oo keliya waxay jecel yihiin inay xafiisya ka shaqeeyaan ama ay inta badan adeegyada kale dhanka siyaasadda ka qayb qaataan marka intee bay idinku qaadanaysaa idinka hadda walaal tii waa dhamaatay arrinta hore waa ka dhamaatay soomaali dan ayaa ku qasabtay maanta fursad aan wax cilmi farsamada aan ahayn adduunka lagu gaari kara maaha dowladaha weyn oo ka mid tahay jinaha jaban hindiya jermanka kulli heerkan waxay ku gaareen qaybta farsamada marka waxaan ku qasabsannahay heerka adduunyada saan aan la socona dhalinyarada shaqlaanahay noqotay maanta dhaqaalaha countiga sanadkan helaan waa toban milyan afar milyan dad kale oo ajanabi ayaa lacagtaas la taga oo ay ku qaadanayeen farsamada iyo fabrication iyo welding fabrication in meel la dhiso qalab la geliyo hanti la geliyo waa waa ra'yi wanaagsan dhalinyaradii ma qaadatay malaayiintan lacagteed dowladda dhexe dowladdiina iyo dowladda china iska kaashanaysa iminka dhalinyaradu ma yihiin kuwo qaatay oo soo xaadiray ilaa iminka marka hore waxaan ku bilaawnay soddon ilmood lixdan iyo afar ay gareen maantana waxaa ka dhigata laba boqol iyo siddeetan iyo afar bishan sebtember oo sanadkan insha allah waxaan ka rajaynaa saddex laba jibaar inay noqdaan waa tay marka waa ta hadda qalabkan dowladda china dowladdiina iyo dowladda dhexaad ka kaashatayna la keenay muxuu ka kooban yahay wallahi waa mashiin wax kasta lagu suubin kara ilmaha waxaa la baraya insha allah ardayda maanta digsiga waxaan rabaa mandheera in lagu hagaajiyo badeelka beeraha lagu lagu falnayo waa ina mandheera lagu hagaajiyaan rabaa wax kasta qalab kasta oo mashiin kastoo saaro electronic oo computerized ayaa la keenay waxaasi ah marka macalimiinta tababara loo qaaday ilaa china ilaa nairobi lagu tababaraya marka dhalinyaradana la tababara iyakaana wax baran oo iyaka ilmaha kala baraya insha allah muddo bil kabacdi waa tahay n ugu dambeyntii maxaad is leedahay mandheera dhalinyarteeda oo inta badan shaqa la-aan ah in shaqa abuur ay oga sameyn karta arrintan
walaal lacag toban milyan oo waxaan haynaa basary oo iskuolka farsamada marka tobanka milyan had soo codsadaana ilmihii waa la siinaya dowlad dhexena waxay ka bixinay soddon kun waxaa kaloo weheliyey wax la dhaha helf lacag amaah ay dowladda ardayda farsamada ay ku siisa oo si ay ku akristaan lacag la-aan waa tahay marka barnaamijkaas marka wuxuu kusoo aruurayaa miya in qofka uu ku tacliimoowo si lacag la-aana waxna ku qabsado wallahi waa saasaan rabnan waxaan rabaa inay qofkan lacag la-aan asoo lacagta bixinin oo lacagta countiga ay siina iyo midda dowladda hay siin aan isku darna si ay weli dhalinyarada kulli wiil iyo gaarubba ay ku tacliin cilmigaas ku helaan waa tay dhanka kale dadka gacanta shaqadan baranayo saan la soconno intooda badan ma aha kuwo dugsiyada hoose dhexe ama sara ka soo baxay shaqaha dhow markay noqotone waxyaabaha la isweydiin waxaa ka mid ah in aada haysato aqoontii aas-aasigeed marka ma jiraan qorshe gaar oo dowladda mandheera ay ugu talagashay in qofka baadiyaha ka imaado ee barto korontada ama dhisidda guryaha barto shaqa abuur loogu samayn karo isagoon la weydiinin warqado walaal cilmiga farsamada cilmiga ku mexirma qofkii baadiyaha ka imaaday hadduu waa soo geli karaa qaybta farsamada asagoona hayse shahaada wuxuu qaadanaya atisan mutaxaan uu suubinaya farsamadii la baraa nita exam la dhaha ay suubinayeen grade three gradeka labaad two ay fureen midka labaad diploma ayba gudbayeen ilaa heer jaamacad ay gaari karaan p h d adoo iskuul weligaa gelin wata marka waa fursad marka u baahan in dadka laga tacliimiya soo ma aha keliya gobolka dhibaatada ugu badan ay haysato waxa weeye dhalinyartii qaad bay iska cunaan guryahay iska joogaan idinkuka dowlad ahaan tacliimin ma ku sameynaysaan in qofku b h d uu gaari karo asagoonan iskuol iyo xaanshime iyo soo marin oo leenkaa kale gacanta u mari karo idaacadaha kulli waa ka sheegnay waa la hadalnay dhalinyarada meel kastaba qaadka ha ka tagaana daroogada ha ka tagaana muqaadiraadka iyo qashimaha kale iyo waxyaalaha aan loo baahnayn ay gelaayeen oo kale ayaa ka daran farsamaha soo doontaana fees lama weydiinaya ha bartaan cilmiga wadankeena iyo county gobolkeena ha dhisaana